shaygii inay iibisaa ma bannaana dee ninku shay markau iibsado ilaa uu gacantiisa soo galo muu iibin kari jirin tii ayuunbay la mid tahayo ilaa shaygii gacanteeda soo galo ma iibin karto qabla qabdi qawlka taanige laakiin damaanuliyadku isagu wuxuu leeyahay waa iibin kartae way isaga bannaan tahay haddaba wuxuu yidhi sheekhu walow talifa fii yaddihi ninka gacantiisa ayuu ku dhintay shaygii aafo samaawiye ah aafo samaawiye ah halkaa horta dhimashadeeda halkaa hore iyadu waxay hayd marka shaygu uu dhinto dhinacuu doona ha ka yimaadee qaabkii loo magdhabayay bay ahayd tanna waa taasoo inoo tafaasiiliyeyoo bal inta gacmooday ku dhimatay oo inoogu kala saarayo wuxuu uhi walow talifa fii yaddihi ninkii oo gacanta ku haya ayaa aafo samaawiye ah ayaa ku timi oo dee masalan neef geela neef xoolaa buu hayo cudur buu qaaday wajaba mahru milin mahru mahaal ayaa waajibaya buu leeyahay markaa meher masaal ayaa waajib uga marka qowlka hore lagu socdo oo wuxuu leeyahay dee caqdigii sadaaqa ayaa fasahaaday laakiin wuxuu leeyahay taanigu waa damaanuliyadke ma fasakh maye e waxaa laga doonayaa ninkii shaygaasi hadduu mil yahaana milkiisi unbaa laga doonaya hadduu mutaqoma qiimihiisi un baa laga doonaya qowlkana damaanulcaqdiguna wuxuu leeyahay wuu fasakhmayaayo meher masaal ayaa loo guuraya wain atlafathu haddii ay ayadii dishay haddaba ayadii baa qudha ka jartay faqaabidatun mid xaqeeday qibdootay oo gacanta ku dhigtay bay noqonaysaa wain atlafahu ajnabiyun haddaba ajnabi baa dilay takhayarad way door qaadaan cala madhabi haddaan qabanno fain fasakat hadday fasakato assidaaqa akhadat min azawji mahra milin bay ka qaadan wailaa haddii kaloonay fasakan karamat ilmutlifa kaa dilay ayay ka magdhaban wain atlafahu zawju hadduu dhintana fakatalafihi ayuu la mid yahay waqiila waxaa la ka ajnabiyin ajnebi dilidii oo kale ayuu la mid yahay walaha alkhiyaar khiyaar ayaanay leedahay ee fain fasakad hadday fasakdo famahru mislin bay leedahay wailaa haddii kale faxisatu taalifi kii dhintay qeybkiisii minhu mahru mahaal uga qayba ayay yeelanaysaa waxau leeyahay sheekhu wain atlafahu ajnabiyun ajnebi ayaa dilay nin ajnebiye ilain iyadii waa laynoo soo sheegay hadday disho aafo samaawiyana waa laynoo soo sheegay qof aan iyadiina ahayn zawjkiina aan ahayn ayaa dilay takhayarad cala almadhabi horta gabadhi way door qaadan oo inay sadaaqii fasakdiya inay baaqi yeesho ayay ku door qaadan haddaba wuxuu hi fain fasakat isadaaqa sadaaqii hadday fasakdo oy tidhaan waa fasakday akhadat min azawji mahra milin zawjka waxay ka qaadaysaa meher mahaal meher mahaalkeeda bay ka qaadan waa qowlka damaanulcaqdiga ka kalena bedelkiisi oo masala ama qiimo ayay ka qaadan zawjkuna markaa magdhowga kii dilay buu ka qaadanayaa wa ilaa haddii kaloonay fasaqanin karnamat ilmutlifa ka dilay ayay ka magdhabanaysaa masala ama qiimo ayay ka magdhabanaysaa wain atlafahu zawju haddaba ninka lafdiisii ayaa lagu imtixaamay oo isaga ayaa dilay isaga lafdiisi ayaa gacanta ula tegey fakatalafihi isagoo aafo samaawiya u dhintay oo kale ayuunbay ka dhigan tahay wajaba mahru milin oo ina soo yidhi mahru mahaal ayaa waajibaya kaasay la mid noqonaysaa waqiila ka ajnabiyin ka itlaafi ajnabiyin ajnebi dilidii oo kale ayay la mid noqonaysaayo dee inay fasaqato iyo inay iska sii ibqayso labadaba ay xaqu leedo waa kaa inoo soo maray walaha alkhiyaar door ayaanay gabadhi yeelanaysaa wain atlafahu fain fasakat isada akhadad min azawji mahar mil wailaa qaramat ilmutlifa ayay ka magdhaban wain atlafahu zawju fakatalafihi waqiila ka ajnabiyin walow asdaqa hadduu meher u siiyo cabdayni laba addoon fatalifa axaduhumaa midkood ayaa dhintay qabla qabdihi intaanay gacanta ku dhigin in fasakha fiihi kaa wuu ku fasakmayaa laa fi lbaaqii ka baaqigami cala madhabi haddaan qabanno walaha alkhiyaar baanay leedahay fain fasakad famahru milin wailaa faxisatu taalifi minhu waxa uu leeyahay sheekhu gabadhii wuxuu meherninkii uga dhigay laba addoon labadii addoon baa midkood aafa samaawiya ku dhintay ama zawjii baa dilay waana qabla qabdihi intaanay ruuxii dumaraha gacanta ku dhigin in fasakha caqdigii sadaaqu horta wuu ku fasakmayaa fiihi kaa kan horta isaga dhintay caqdigii waa meherkii waa fasakmay laa fi lbaaqiyi cala lmadhabi laakiin isaga ka hadhay mehernimadiisii isagoo muu fasakmin waa qowlkii aynu ku soo marray bayca tafriiq safqa la odhanayey haddaba markaynu nidhi kanna wuu ku fasakmay kan joogana kuma fasakmin sidee bay noqonaysaa walaha alkhiyaar ruuxii dumar ahaana waxay leedahay dooro dee wixii heshiiska iyo meherka u ahaa ayaa meeshii ka baxay oon nabad qabin oon dhammayn haddaba fain fasakad hadday caqdigii sadaaqa hadday fasakday tila waan fasakhay anuu kaa famahru milin mahru masaal bay yeelanaysaa waxaa la odhanayaa ruuxan dumara dumarka la midkaa maxaa lagu meheriyaa wa ilaa haddii kaloonay fasakin ee way way bannaysay faxisatu taalifi minhu waxa yeelan ka dhintay qaybtuu ku lahaa minhu min mahri lmithli iyo ka hadhay ayay isla qaadan ka hadhay iyo ka dhintay wuxuu ka yeelanayo mehru mahaal masalan labadoodii ayaa la ayaa ayaa la qiimaynayaa waxaa la leeyahay inteebay isu yihiin waxaa la kana waa boqol kana waa boqol sow mid ma joogo waxaa la leeyahay haddana mehru mahaal inoo kaxeeyo oo mehru mahaalkeedu waa maxay dee waxaa la yidhi mehru mahaalkeedu masalan waxbaa lagu sheegay mehru mahaalkeedii markaa mehermasaalkeeda barhkii iyo kanay isku darsanaysaa masalan waxa la idhi waa milyan mehermasaalkeedi markaa shan boqol iyo iyo kii jooga bay isku darsanaysaa ila kii dhintay baa niska taagan halkii hore la siiyey markaa kii iyo mehermasaalkeeda niskii ayay qaasa faxisatu taalifi minhu maca albaaqi minhu min mahrilmitli kan dhintay wuxuu ka helayo mehermasaal iyo ka baaqiga jooga ayay gabadhi wada qaadanaysaa haddii masalan la yidhaahdo kan dhintay wuxuu wuxuu taagnaa conton kana boqol buu taagnaa meheru masaalkeeda suluskii ayay markaa iyo kii baaqiga haba yeelanaysaa walow tacayaba hadduu ceeboobo qabla qabdihi intaanay gacanta ku dhigin takhayarad cala almadhabi way door qaadan fain fasakad hadday fasakdo fa mahru mislin wailaa haddii kale falaa shaya waxba male wuxuu leeyahay sheekhu shaygii ruuxa dumara meherka loo siiyey ayaa intaanay gacanta ku dhigin ayuu ceeboobay neefkii baa waxyeello badani soo gaadhay qabla qabdigi waana intaan ruuxii dumar ahaa shaygii la siinan gacanta loo gelinin waana dee shay mucayana buu ahaayo masalan xoolo ayaa dee la siiyey waxa la neefkaa iyo neefka iyo neefkaas ayaa kuu mehera baa la yidhi waa sidaaq mucayana intaanay gacanteeda soo gelin ayaa dabeetana ceebe ay ku timi neefkiiba waa indhabeelay cidina waxbuu ku fali mayso takhayarad cala almadhabi way door qaadanoo inay sadaaqii meherkii fasakdo iyo inay iska daysato fain fasakat famahrulmisli haddii ay fasakato waxaa la odhan un gabadhan gabdhaha la midkaa maxaa lagu guuriyaa mehermasaal bay yeelan wa ilaa hadday bannayso oonay fasakinna falaa shay allaha waxba ma yeelanayso dee ninkii masalan shayga iibsaday ee ceebta ka raalli noqday waxba dee ma yeelanaynin wlmanaaficu manaaficdii iyo waxdaradii alfaa'itatu ee tagtay fii yadi zawji ninka gacantiisa laydmanuha ma magdhabi maayo wain dalabad hadday doontaa tasliima dhiibin oo famtanaca uu iska daya damina damaan alcaqdi ayuu magdhabaya wakadaa waxaa la mid allatii tii istawfaha u afsay birukuubin fulin iyo wanaxwi wixii lamida calalmadhabi haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu manaaficda iyo waxtarada ku tagtay ninka gacantiisa masalan neef xoola ah ayuu meher u siiyey ninkii baa gacanta ku hayey ogobay neefkana dee waa la intifaacsan laha hadduu dibi yahay beeraa lagu qodan lahayo hadduu dameer yahay waa lagu shaqaysan lahaayo waxbuu qaban lahaa manaaficda noocaasee fi yadi zawji ninka intuu gacanta meherka ku hayay ku tagtay laa yadmanuha ma magdhabi maayo magdhow male waa in dalabda hadday gabadhi a tasliima ka doontay tira waar isii isii hadday taa meherkaygii oo famtanaca dabeedna uu iska diido damiina damaan alcaqdi wuu magdhabayaa markaa wixii manaafic halaa ku tagto wuu magdhabayaa wakadaa si asaanu u magdhabaynin manaaficda allatii istawfaha manaaficdu oofsay birukuubin iyo wanaxwihi masalan hadduu awrkii dee is- isagu dameerkiisi ka shaqaysanayey hadduu maraahayduu iska xidhay ma magdhabayayna calmadhabi haddaan qabanno maxaa yeele dee jinaayadiisi waxyeeladiisi baa aafoo kalay ahayd aafa samaawiya walahaa haweenaydii waxay leedahay xabsu nafsihaa nafdeeda inay ninkii ka xa- xidhato litaqbida almahra almucayan meherka mucayankaasi ay u qaadato daraaddeed iyo wal xaalla meherka xaalada lalmu'ajala maya ee falow xalla haddii uu waktigiisa soo gala qabla tasliimi dhiibidda ka hor falaa xabsa fi lasaxi as haddaan qabanno xabsid nafdeedii male waxau leeyahay sheekhu ruuxa dumari waxay leedahay xabsu nafsihaa inay nafdeedii ninka ka xidho oy u diiddo ayay leedahay litaqbida almahra almucayan si ay meherkii mucayanka ahay la yidhi shaygaasaa kuu mehera mucayana shaygaasaa kuu mehera xaq waxay u leedahay inay tidhahdo may is arki mayna aqal geli mayna ilaad meherkaygii aada isiiso waa meherkii mucayanka ahaa ee loo caddeeyey wal xaali iyo meherkii xaaliga ahaa mucayanku waxa weeye kii la yidhi kaa xaaliguna waxa weeye waa meherka aan muddo loo qaban lana cayimin in la odhan waa kan ee xaaladii hadda la iska doonayo marka xaq ayay haweenaydu ay u leedahay dee si aanay wixii dee ay budcigeeda iyo xubinkeeda ku mudatay aanu meesha uga tegin xadiis baa rasuulku sala allahu alay wasalam bayhaqi iyo ay warinayaan baa wuxuu rasuulku yihi awalu maa yus'alu canhu lmu'min min duyuunihi sadaaqu zawjatih maalinta qiyaama wax loogu horweydiiye ninka waxaa ka mid a danyaalkiisa waxoogaygaa ay islaantiisu meherka ay ku lahayd man dalama zawjatahu fii sadaaqiha laqiilaati calayhi yowma alqiyaamati wahuwa zaanin mid kalena wuxuu rasuulku ku yidhi ninka ka dulmiya haweenadiisa meherkeeda ilaahay maalinta qiyaama wuxuu u kulmayaa isagoo ka dhigan inuu ka zinaystay oo allah inta toban halaad iyo labaatan halaad lagu meeriyo ayaa shan iyo lix halaad la siiya arya la siiya odayaashii hore dhame ama meherba lama siiyo waxaan ay odayaashii dhameeyey islaamo ay reeraha ugu wada hadheen waa dulmigaa weeye yani waad arkaysaa reer walba islaam buu hadhay waa dulmigaa meherkooda laga dulmiyayo weeye ariga yar la isugu celinayo amaba aan la siinaynin midda labaad iyaga laftooda dee waxaaba sunno ahayd oo ay kutubtu tilmaamaysaa ruuxa dumara inaanu qofku la aqalgelin oonu jirkeeda arag ilaa uu meherkeeda wax ka siiyo ama u wada qadimo xaggooda lafdiisa dhibaataa ka yar jirto oo waa waxooga yaro debaaji meesha ka yaal weeyaano islaanta la yidhaa caawa meherkaagii baa lagu siinaya waxa odhanaysaa waaba lagu furayaa baroor bay qabsanaysaaba waxaanaysa waa la iska kaasi fududaynaya lalmu'ajal laakiin meherka mu'ajalkaa ee gabadhu muddo ay qabsadeen nafteeda kuma xidhi karto mar hadday qabsatay shan sane kadib in la siiyo ma odhan karto meherkaygoo lay siiyo mooyaane isarki mayno maxaa yeele de iyadaa ka raali noqotay in dib loo dhigo falow xalla qabla tasliimi haddaba gabadhi masalan sanad bay sanad baa meherkii loo qabtay sanadkiiba iska dhammaaday iyadiina nafteedii ninkii umabay dhiibin falaa xabsan fila saxi imika ma odhan karto meherkii oo lay siiyo mooyaane nafteydii dhiibi maayo walow qaala hadduu yidhaahdo kullun mid la arkaa laa usalimu dhiibi maayo xataa tusalima ilaa dhiibto fa fii qowlin yujbaru huwa isagaa la dirqin wa fii qowlin laa ijbaara dirqi ma jiro faman sallama ka dhiibo ujbira saaxibuhu ayaa la dirqin waladharu qowlka adarkini waxa way ujbaraani waa la dirqin labadoodaba fayumaru isaga waxaa la faray biwadcihi cinda cadlin nin caadile inuu dhiibo wa tuumaru ayana waxaa la faray bitamkiini ninka inay isu dhiibto fa idaa sallamat markay dhiibto ayaa acdaaha u siinaya alcadlu ka caadilkii almahra waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan meeshii doodi ka timaado oo ninkiina uu yidhaahda inagu aqalgallood gurigayga soo gasha mooye meher ku siin maayo ayana ay tidhaahda ha ka yaabin adoo gacanta ii saara mooyaane wax kale ma jiraan sidee la yeeli oo halkaa mid weliba istaago wuxuu sheekhu yihi hadduu yidhaahdo mid weliba laa usalimu xataa tusallim ninkiibaa yidhi meherkii ku siin maayo ilaa aad naftaada ii dhiibto ayana waxay tidhi kuu dhiibi maayo ilaa ad meherkii ii dhiibto maxaa lagu kala saarayaa fa fii qowlin yujbaru huwa qowl wuxuu leeyahay isagaa la dirqin kaninoo la odhan war horbixii adigu meherka maxaa yeelay dee hadday naagtii ay gunuus iyo hadal kala keento isagu wuu soo ceshan karayaa oo naisiiba odhan karaya uciisii waa kala soo ceshan karaya laakiin iyadu hadday isdhiibto meelay ka soo noqotaa ma jirto wa fii qawli llahi jbaara qawl wuxuu leeyahay wax dirqi la yidhahdaa ma jire dee mid waliba midka kale xaqa waa ku leeyaho waa usugan yihiin waa u siman yihiin faman sallama ujbira saaxibu bal ha la eego labadaba ha la isku daayo dee kii dhiibo mooyaane ka karuun hala dirqi hadday gabadhii nafdeedii dhiibto isna hala dirqi ama isagii baa meher ka dhiga iyadii hala dirqiya markaa waladhar laakiin qowlka raajici wuxuu leeyahi yujbaraani labadoodaba waa la dirqinayaa oo see loo dirqin fa yumaru isagii waxaa la odhan ninkii waxaa la faraya biwadcihi inuu meher kii dhigo cinda cadlin war ninkaa hebel la yidhaahdo udhiib baa la odhan watumaru bitamkiin iyadana waxaa la faray inay ninkan raacdo oo dee ay isu dhiibto faidaa sallamad markay nafdeedii ninkii u dhiibto acdaahaa wuu siinayaa alcadlu ninka cadilkii almahra meherkiibuu siinaya si ay doodii dee ay u hadho walow baadarad hadday iyadii degdegto famakanad dabeedna ay nafdeedu u dhiibto daalabathu way ka dooni fain lam yadaa haddii aanu u tegin imtanacad waa isu diidi kartaa xataa yusallima ilaa uu ka dhiibo wain wadiya haddii uu tagana falaa mayo mar dambe ma diidi karto ee walow baadara haddii uu degdego oo fasallama isagii uu dhiibo faltumakin ayana ha isdhiibto ee fain imtanacad bilaa cudrin hadday diido istaradda uu ka soo ceshan in qulnaa haddaan idhaahno innahu yujbaru waa la dirqinayaa waxau leeyahay sheekho haddii ay haweenaydii degdegto oo ayadii ay nafdeedii ninkii u dhiibto daalabatu bilmeher iyana meherkaygu xaq bay leedahay inay dalabto tidhaahdo meherkaygii keen haddaba fain lam yadaa buu ihi haddaanu u teginoo mucaamala aanay dhex marin imtanacad inay isu diidda ayaa u bannaan xataa yusallima ilaa uu meherkii diidayo maxaa yeele qabdiga nikaaxu dee waa wadiga una tasliimka ma aha wain wadiya hadduuse u tago falaa ma yeelanayso markaa diidmo dambe hale waxay ka dhigan tahay dee ninkii baayaca ahaayoo shaygii mabiicda ahaa dhiiba inuu soo ceshado male si uu markaa dee dib ugu xabaaso walow baadara hadduu isagii degdego oo fasallama uu dhiibo dabeetana meherkii faltumakin ayadina waajibaan weyne ninkeedii dee ay u tagtaay oo isu dhiibtaa fain imtanacad iyadoo meherkii haysata hadday diiddo bilaa cudurin cudurdaarna ma jiro istaradda wuu soo ceshan u odhan haysi meherkaygii waa in qulnaa haddaan idhaahno innahu yujbar waa haddaynu ku soconno qowlkii ahaa isaga ayaa la ijbaarayaa maxaa yeelay markaa dee tabaruc muu samaynin ee waa la ijbaaray haddaynu laakiin raajixa ku soconno nila wax ijbaari ma jirin ma soo ceshanayoda isagaa mutabarica isagaa tabaruc sameeye walow istamhalat hadday kaadin codsato litanadufin dee si ay u yar nadiifsato iyo wanaxwi wax la mida umhilad waa loo kaadin maa yaraahu qaadin intii qaadi ay la noqoto walaa yujaawisu alaaata ayaamin saddex maalmoodna gudbin maayo laa liiqatica xaydun xayd inuu si uu go-o loogu kaadin maayo walaa tusallamu sagiiratun tu yarna loo dhiibi maayo walaa mariidatun iyo tu xanuunsanaysa xataa yazuula maanicu wadin ilaa uu meesha ka baxayo waxa uu leeyahay sheekhu ruuxii dumar ahaa ee meherkeediina la siiyey ee la yidhi inaa ninka raacee dabeetana dabada giijisay ayaa waxay tidhi hallay yarkaadi litanadufin wanaxwihi maxaa laguu kaadinaya markii la yidhina dee bal waan is yar nadiifinayaayo waxbaan waan yar alaabaysanayaae beli yar kaadiye bay tidhi umhilad waa loo kaadin buu leeyahy ma yarahu qaadin intii qaadigaa dadka muslimiintaa dee u dhexdaahee kala saaraya isaga ula munqato ayuu kaadin walaa yujaawisu alaaata ayaam saddex maalmooda dhaafin maayo maxayla dee waa ku xasilaysaayo tee tanaduf iyo alaabaysi iyo wax waliba dee intaasay ku dhammaanayaan eeg maaha sharci ahaan looma ogolay haddaad tidhaa toban sano haddaad u ogolaato inay iska sii joogto waa meesheeda marka khilaaf meesha yimaadeen ninkiina leeya imakayna dhaqaaji weeyaan khilaafkani iyo intaan leeya saddex shala dhaafin maayo laa lii qadiica xaydun hadday cilladu tahay caadadan leeyahay caadadaasi ha iga goodo iyada taa loogu kaadin maayo buu leeyahay oo taasi tasliimka dee isma hortaagi karto oo jumle ahaan waa ugu istimtaaci karaa bay leeyihiin walaa tusallamu sagiiratun mid yar la dhiibi maayo oo dee aan mucaamalo iyadu ixtimaalayn oon suurtagal aanay ka hayn walaa mariida mid xanuunsanayso ayana xanuun dee weynhayo taana iyana dee nin loo hoyn maayo xataa yazuula maanicu wadin ilaa wadiga waxaa mancinaya dee yaraanta iyo xanuunkaa iyo waxaasi ay meesha ka baxayaan waxaa laga yaabaa dee ninkan inuu sanan waayo dabeedna ay meesha mashaqa ka soo korodho wayastaqiru lmahru meherku wuxuu ku sugnaadaa biwadin galmo wain xaruma xaaraan bahada waddigaasi ka xaa'idinba weeyaan wa bimowti axadihima midkood dhimashadiisana wuu ku sugmaa laa bikhalwatin fi ljadiidi haddaan qabanno kuma sugmo waxau sheekhu leeyahay u halkay noogu sheegayaa shayga meherka la yidhaha muxuu ku sugmaa maxaa lagu yeeshaa wuxuu sheeku uhi meherku wuxuu ku sugmaa biwadin shayga galmada la yidhaha iyo isutaga labadii ruux ay isu tagaan meherku wuu ku sugmaa wa in xaruma walo wadigaa iyo is-araggaasi xaaraan bahda ka xaa'idin dee ruuxa dumari markaa u tegay xaydba hal ahaate e mar haddii uu u galmooday meherkeedii way yeelatay kaasi waa mid wa bimowti axadihimaa mid ahaantood oo geeriyoodayna waa meherkuu ku sugmaa oo masalan ayagu nikaax saxiixi ka dhaxeeyey oo aani is arag ayaa u dhintay meherkii wuu sugmayaa maxaa yeele dee nikaaxu kuma buro oo waa la ysdhaxlayaa labadii ruux oon is arag oo masalan meher ismehersaday haddii mid ahaantood dhintaa way isdhexlayeen meherkiina markaa ma baaba'ayo gabadha meherkeediina waa la doonaya ayana waa leedahay oo yaa la siinayaa dhimataybe dee waa dhaxal waa dhaxalo haddii aanay carruur lahayn dee waalidkeeda iyo isaga lafdiisa iyobaa dhaxlayo qaybsanaya dhaxalkaasuu noqonaya laa bikhalwatin fi ljadiid laakiin khalwada waxa la yidhaahdo ayada ku sugmi maayo khalwa waxa weeye waa isku gaar noqosho hadday isku gaar noqdaan oy aqal iska wada galaan ase aan jidhkoodaasi istaabanin qowlka jadiidkaa haddaan qabanno meherkii ku sugmi maayo wain dalaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna masiga halkan looga jeeda waa jimaac dee masalan axkaamtii kale hadday xad tahay hadday maydhasho tahay dee khalwo kumay sugmaynin kadaalik meherkuna waa noocaas oo kale laakiin qowlka qadiimka la yidhaha wuxuu leeyahay waana sida ay madaahibta kale badidooda ay qabaaneen khalwada wuu ku sugnaanayaa buu leeyahay qowlka qadiimka nikaax saxiixa mar haddii uu meesha jiro wax maanicoo xisiina aanu jirin sida gabadhoo meeshuba de ay ka bannadan tahay mid sharciina aanu jirin sida xayd oo kale mar haddii aanay jirin oo ninkii iyo gabadhii ay isku gaar noqdaan wuxuu leeyahay meherkeedii gabadhaasi waa yeelanaysaa imaamu axmed ayaa wuxuu wariyey in khulafaa raashidiin abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali inay xukumeen anna man aklaqa baaban waarkaa sitran faqad wajaba almahr hadduu ninku ruuxa dumar albaabka u xidho oo maradana sii daayo in meherkeedii halkaa uu ku waajibay ciddadeedana ay sugnaatay faslun fi sidaaqi lfaasidi wamaa yudkaru macahu fasalkan waxa uu kaga hadlayaa sheekhu bal meherka faasidka ah iyo waxyaalo uu raacin doono nakaxahaa haweenaydii wuxuu nakaxa idaa nakaxa markuu ku guursado bikhamrin buu ku guursaday ow xurin ama nin xora ow maqsuubin ama mid lasoo dhacay wajaba mahru milin baa waajibaya wa fii qowlina qiimatuhu qiimihiisa ayaa waajibaya ow ama bimamluukin iyo wamaqsuubin buu ku iibsaday ayuu ku mehersaday baala fiihi ka maqsuubka ah waa ku buraya wasaxa fi lmamluuki kulayna waa ku ansaxaya fil adhaar haddaan qabano wa tatakhayara ayaduna way door qaadan fain fasakad hadday fasakdo meherkii famahru milin bay yeelanaysaa wa fii qowlina qiimatuhumaa qiimahooday yeelan wain ajaazad hadday bannaysana falahaa waxay leedahay maca almamluuki ka mamluugaa loo raacinayaa xisatu lmaqsuubi ka la soo dhacay qaybkiisa min mahri milin uga qayb ah bixasabi qiimatiba marka qiimahooda la fiiriyo wa fii qowlina taqnacu bihi way ku qancaysaa buu leeyi sheekhu wuxuu yidhi nakaxahaa bikhamrin haweenaydii ayuu dee kuwan la ibtileeyey buu haayo khamri buu ku mehersadayba jiritaanka khamrigaa baan meher kaaga dhigay bu ow xorin ow maqsuubin ama masele dee beryaha addoommadu jireen weeyaane nin xora mid xorabaabuu addoon uga soo dhigay aw maqsuubin ama shay uu soo dhacay oo aanu lahayn ayuu meher uga dhigay shaygan aan meher kaaga dhigay buuli dee waa wax faasida oon meher noqonaynin wajaba mahru lmithli nikaaxaasi waa ansaxayaa waxaasina wuu fasahadayaa magacowgiisu oo dee markuu khamri yahay dee maalba ma aha kan xortaa lafdiisu maal ma aha markanuu maqsuub iyo shay uu soo dhacan yahayna milki baanu u lahayn mar hadday intaasi jiraan meherumasaal ayaa waajibay oo waxaa la odhanaya ruuxan dumara maxaa u meherumasaal ahaa dumarka la midkaa maxaa lagu guuriyaa intaasaa la guuri intiin baa la siinaya wa fii qowlin qiimatuhu qowl wuxuu leeyahay mee qiimihiisa hoose waxaan loo qiimayn dabe wuxuu leeyahay bal khamrigan khal baa loo roga ama casiir bakan xortaana addoon baa laga dhigay kan maqsuubkana waxaa la odhan war bal shaygan sayladda haddii la geeyo inteebaa qiimihiisu noqonaya qiimihiisaasaa markaa meherkii u noqonaya qiimatuudu waa caynkaa aw bimamluukin wa maqsuubin haddaba waxaanuu ku mehersaday gabadha waxa weeye shay uu leeyahay isagu neef masalan neef xoolaa uu leeyahay iyo miduu soo dhacay ayuu meher uga wada dhigay baala fiihi hortu in ka aanu lahayn ee maqsuubkaa wuu ku burayaa wasaxa fi lmamluuki fi ladhari ka mamluuga ahee uu leeyahay laakiin meher isagu uu noqonaya uu ku ansaxayaa oo sidee la yeelayaa dabe watatakhayar gabadhi way door qaadan waxaa la odhan gabadh yahay dee sidaasaa dhacday labadan shay ee ninku uu meherka kaaga dhigay midna isagaale midna ma laha maxaad yeeli fain fasakad hadday gabadhi tidhaa waan fasakay meherkaas famahru mili mahru masaalun baa u waajibayo waxaa la odhan dumarka la midkaa maxaa lagu meheriya intaasay yeelanaysaa wa fii qowlin qiimatumaa maya waxay qowl wuxuu leeyahay qiimahooda waa labadii qowlee damaanulcaqdigi iyo damaanuliyadkiiun qowlna wuxuu leeyahay maya hala qiimeeyo uno qiimahoodu wuxuu noqda ayuun baa la siinaya wain ajaazad haddaba hadday banayso way banayso waxay tidhi meherku sidiisii buu iska ahaanayaa markay ogolaatay dee mid baa la kaxaysay labadii neef oonu lahayn sideebaa markaa neefkaa loogu magdhabayaa baa taalla falahaa waxay leedahay maca almamluuk kii uu lahaa waxaa loo raacinayaa xisatu lmaqsuubi min mehri milin xisatu lmaqsuubi kii lasoo dhacay qeybku ka noqonayay min mehri mil mehru mahaal bixasbi qiimatihima qiimahooda marka la fiiriyo masalan waxaa la odhanayaa qiimahoodu waa imisa neefkan uu lahaa iyo kan kale waa imisa waxaa la yidhi kanna boqol kun weeyaan kanna boqol kun weeyaan baa la yidhi maxay markaa la samaynayaa horta kuu lahaa ha la siiyo waxaa haddana loo tegayaa meheru mahaal waxaa leeyahy gabadhan maxaa meherka dumarka la midka maxaa lagu meheriyaa waxaa lagu meheriyaa baa la yidhi masalan ka sooqa toban halaad halkaana shan halaad bay ka yeelanaysaa oo nis ah bixasbi qiimatihima wa fii qowlin taqnacu bihi qowl baa wuxuu leeyahay may ha ku qanacdo kaasun ha qaadato kan kale ha iskaga hadho walow qaala hadduu yidhaahdo zawajtuka bintii inantaydii baan ku guuri waa waxaan suurtagalahayn wabictuka tawbaha maradeediina bihada alcabdi ayaan kaaga iibiyey kuuna guuriyey saxa nikaaxu nikaaxi waa ansaxayaa wakada almahru walbayicu meherkiiyo baycuna waa ansaxayaan filadhar haddaynu qabanno wayuwazacu alcabdu addoonka waxaa loo qaybin cala thawbi iyo wa mahri milin ayaa loo qaybinaya waxau leeyahay sheekhu nin baa wuxuu yidhi inantayda waan kuu guuriyey hebla maro qurux badan oo aada u qaaliyana way wada tahay maradaadana waan kaa ibi wabictuka tawbaha maradeedana waan kaa ibi bihada alcabdi meherkeeda iyo maradaa iibkiisba waa bihada alcabdi addoonkaasun baan intaba kaasiis meherkeeduna waa waa addoonkaas maradeeda iibkeeduna waa addoonkaasun saxa nikaaxu hortu nikaaxaasi wuu ansaxayaa wakada almahru walbaycu fi ladhari meherkuna wuu ansaxayaa maradeedaa wiibiyena way ansaxaysaa meherkeeda iyo maradaa wiibiyena waa ansaxayaayo dee waa labadii qowle beycaynu ku soo maraynaye laba caqdi oo xukunkoodu iskhilaafsan yahay marka safqo keliya lagu kulmiyo weeyaan oo addoonkanaa barhkiina uu marada lacag u yahay barhkiina uu meher gabadha u yahay haddaba seebaa la odhan wayuwazicu alcabdu addoonka ayuunbaa la qiimaynaya oo qiimihiisa ayaa la qiibinaya ayaa la qiibinaya calaa qiimati thawbi wa mahri milin meheru mahaal iyo qiimaha marada ayaa loo qaybinayaa masalan meherku hadduu boqol yahay qiimaha maraduna masalan ka soo qaad uu boqol yahay addoonka niskiina wuxuu noqonayaa un meher niskiina wuxuu noqonayaa marada iibkeedii haddii masalan markaas dee masalan meelihii uu sadaaqu kala barhmi jiray hadduu furo isagoon masalan la aqalgelin oo kale dee addoonka markaa rubucii ayuu markaa ku noqonaya walow nakaxa bialfin hadduu kun ku guursado calaa ana liabiihaa aabbaheedna ow an yucdiyahu inuu siiyo alfan kun falmadhabu fasaadu sadaaqi sadaaqu inuu fasaadayo weeye wa wujuubu mehri mili meher masaallo u waajibayo waxau leeyahay sheekhu gabadh ayuu guursaday waxa loogu guuriyey kun waxaa la yidhi aabbaheedna kun ha yeesho iyadana kun aabbaheedna kun ama inuu kun ama inuu kun siiyo aabbaheed ayaa markaa lagula heshiiyey oo caqdigii la geliyey madhabku waxa weeye in sadaaqaasi meherkaasi uu fasahaadayo meherkaasi waa fasahaadaya labada suuraba maxaa yeelay dee waxaa gabadha loo magacaabayo ee meherka lagu magacaabayo ayada ayuun baale budcigeeda iyo xubinkeeda la xalaashanayaanay ku mudatay haddii cid aana iyada ahayn wax looga yeelo wuu fasahaadaya markaa meherkaasi de haddii wax ka horreeya innagu waxbaynu kala saarnayn yarad iyo gabaatiyo waa wax ka horreeya oo sadaaqa ka baxsan sina caqdiga ka gelaya ee meherkuna waa gaar waxyaalaha kalena waa laga horraysiyaayoo kan isku mid maaha wa wujuubu mehri mili meheru masaal ayaanay gabadhu yeelanaysaa walow sharada khiyaaran hadduu shardiyo midkood fi nikaaxi guurka badalo nikaaxu nikaaxi waa buraya aw fi lmehri ayaa khiyaar iyo door u shardistay faladharu sixatu nikaaxi nikaaxu waa inuu ansaxayo lalmahru meherku aanu ansaxaynin waxau leeyahy sheekhu haddii labadii isguursanayey ayaa midkood door nikaaxi u shardistay ninkii baa yidhi waan waa yani gabadhaa waan guursaday laakiin shardi markaan doono ayaan khiyaar ka ley oo guurkaygaasi iska baaba'aya gabadhii baa saasi ley qabsatay khiyaar khiyaar baan ley waa iskaga baxaya goortaan doono badalo nikaaxu nikaaxi waa burayaa leannu nikaaxu dee wuxuu ku dhisan yahay laasimnimo iyo daa'imnimo iyo joogta ayuu ku dhisan yahay haddii uu midkood shardisto xagga meherka inuu khiyaar ka yeesho arba waxani bal waa fara badan yahay dee waxaan ka leeyahay jar ay taagan halkaa khiyaar baan ka leeyahy baa ninkii yidhi ama gabadhii baa tidhi wuxuu waa yeelaya khiyaar baan ka leeyahay faladharu sixatu nikaax nikaaxu horta waa ansaxayaa maxaa yeelay dee meherka fasaadkiisu nikaax waxba ma yeelo lalmahri laakiin meherku isagu ma ansaxayo waa fasaadaya meheru mahaal ayuunbaa waajibaya wasaa'iru shuruudi haddaba shardiyaalka intooda baaqiga ah in waafaqa shardigu hadduu waafaqo muqtada nikaaxi guurku siduu keenayey ow ama lam yatacallaq bihi haradun wax ujeediya aanay ku xidhnayn laqaal waxaan jirin buu iska noqonayaa wasaxa nikaaxu walmeheru meherkiiyo nikaaxuna way ansaxayaan ee wain khaalafa hadduu meherkaasi hadduu shardigaasi khilaafsan yahay guurku siduu keenayey walam yukhilla laakiin aanu dhimin bimaqsuudihi alasliyi maqsuudkii iyo ujeeddadii asliga ahayd ka shardi an laa yatazawaja calayha waxaa loo shardiyey inaanu intaa la guursan aw laa nafaqata laha ama iyadaa wax iska haysatee waxba ha siinin baa la yidhi iska qabuun saxa nikaaxu nikaaxi waa ansaxaya wafasada ashardu walmahru meherka iyo shardiguna waa ka ka ee wain akhalla hadduu dhimayo ujeeddadii guurku lahaaba kaan laa yadaa inaanu uba tegin baa loo shardiyey aw an yutalliqa ama inuu furo badalo nikaaxu nikaaxaasi wuu buraya markaa waxau leeyahay sheekhu shuruudda intii baaqiga ahaydee guurka dhexdiisa dhacda shardiyaalka dadku ay shardisteen ee guurka dhexdiisa dhacda qaybahan ay noqonayaan wuxuu leeyahay in waafaqa shardigaa la qabsaday ama ninku qabsaday ama gabadhu qabsatay hadduu waafaqsan yahay muqtada nikaax nikaaxu siduu asal ahaan u keenayey ama wixii nikaaxa sharci ahaan uu ahaa ayuu waafaqay waxaa la yidhi shardi gabadhaa waa inaad nafaqaysaa haddaad dumar kale leedahay waa inaad habeen gaara u samaysa saasaa la yidhi dee waa wuxuu guurkuba keenayey ama muqtadla nikaax ma waafaqin laakiin wax alla wax ku xidhan baan jirin inantaas waa inay beriisu cuntaa baa layidhi waa inay waxaasun waa waxaan waxba ujeedda ku tacalluqin nikaaxi inaan waxba yeelaynin laqaa shardigaasi waxaan jirin ayuu noqonayaa oo wax faa'iidaa ma leh wasaxa nikaaxu walmahru nikaaxa iyo meherkuna way iska ansaxayaan wain khaalafa haddaba shardigani wuxuu khilaafsan yahay nikaaxu siduu keenayey walam yukhilla bimaqsuudihi alasliyi laakiin waxba ma yeelayo ma dhimayo maqsuudkii iyo ujeeddadii asalka ahayd ee guurka laga lahaa waxba ma yeelayo laakiin wuu khilaafsan yahay ka shardi an laa yatazawaja waxaa loo shardiyey inaanu la guursanin aw an laa nafaqata laha ama inaanay gabadhaas wax nafaqaa yeelana iyadu isbiiliso saxa nikaax nikaaxi horta waa ansaxayaayo dee maqsuudkii guurkan waxba ma yeelayo oo dee guur la-aantiisu guurkan hore waxba ma yeelayso nafaqa la-aanteeduna guurka waxba ma yeelayso wafasada shardu laakiin shardigu wuu fasahaadayaa kullu shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa bail shardi kastoon ilahay kitaabka kusugnahayni waa bail wafasada almahru meherkiina wuu fasahaadayaa maxaa yeele de waatan wax kale lagu ladhay ee la raaciyey marka waxaa loo leexanuun meher masaal ayuunbaa loo leexanaya la odhanaya gabadha maxuu meher masaala waa in akhalla haddaba shardigani wuxuu waxyeello u geysanayaa maqsuudkii iyo ujeeddadii guurka waxaa la yidhi kaan laayada inaan ruuxa dumara xaggeeda dayn oonu u tegin aw an yualiqa ama waxaa la yidhi waa lagu guraya lakin bishardi waa inaad furtaa haddana nikaaxu nikaaxaas markaa wuu burayaa oo waxba ka socon maaya walow nakaxa niswatan hadduu dumar bimehrin ku guursado faladharu fasaadu lmehri meherku inuu fasaadiyi weeye walikullin mid la arkaana mehru milin mehru mahaal ayay yeelanaysaa waxau leeyahay sheekhu nin baa dhowr dumara loo guuriyo hal meher baa loogu guuri oo dee siday ku dhici kartaa dee waa dhowr dumarahoo nin oday baa meesha joogo oo waa dhowr hablood oo inamadiisii ay dhaleen oo awow yahay oo iyaguna ilmaadeera ayuunbu afarunbuu mar qura mid gacanta u dhiibay bimehrin waxoogay meher keliyana ugu wada magacaabo fal adharu fasaadulmehri meherkaasi inuu fasahaadayo weeye meherkaasi wuu fasahaadaya maxaa yeelay mid kasta waxa khuseeya ayaa laga jaahil yahay mid kasta waxaa laga jaahil yahay ee meherka waxay ku leedahay baa meesha ka maqan oo aan la garanaynin markaa meherkaasi wuu fasaadaya walikullin mehru mithli mid la arkaana waxay yeelanaysaa mehru mathaal dumarka la midkaa waxa lagu guuriyo oo kala yeelanaysaa walow nakaxa hadduu guursado hadduu hadduu guuriyo weligii liiflin ayuu u guuriyey bifawqi mehri mithl mehru mathaal wax ka badan aw ankaxa bintan laa rashiidatan inan aan caqligeedu toosnayn ayuu guuriyey aw rashiidatan bikran ama waaba mid toosane inan bay ahayd bilaa idnin idanna kama haysanin biduunihi biduuni mehri mili mehru mathaal wax ka hooseeyaan ugu guuriyey fasada almusammaa wixii la magacaabay wuu fasahaadayaa waladharuna sixatu nikaaxi bimehri milin inuu ku ansaxayo weeye waxau leeyahay sheekhu welibaa inan yar u guuriyey u dhalay buu gabadh u soo guuriyey waxaan ugu guuriyey bifawqi mehri mil mehru masaalkii wax ka badan mehru masaalkii oo shan halaad ahbu labaatan halaad ugu guuriyey aw ankaxa bintan laa rashiida ama inan aan toosnayn sida mid ama caqliga wax ka yarsiiyaan ama waalan ayaa wuxuu ku guuriyey biduunihi biduuni mehri mil mehru mahaal wax ka yar halkii mehru masaalku tobanka halaad ahaa ayuu hal ku guuriyey aw rashiidatan bikran bilaa idnin ama inan toosan oo rashiido caqligeedu hagaagsan yahay laakiin bikra ah ayaa wuxuu gala bilaa idnin idanku imika waxa weeyana shaaficiyadu idan umay dalbayninta bikrada ahe waa xagga ka nusqaaminta mehru mahaal in laga nusqaamiyo iyadoona idan uga haysan ayuu biduunihi ugu guuriyey fasad almusama waxaa la magacaabay wuu fasahaadayaa meherkaa la magacaabay wuu fasahaadayaa waladharuna sixatu nikaaxi bimehri milin inuu ku ansaxayo weeye walow tawaafaquu hadday isku waafaqaan calaa mehrin kaana siran weliba sir iyo hoos ayaanu ahaa wa aclanuu ziyaadatan waxaanay iclaaniyeen in ka badan falmadhabu wujuubu maa cuqida bihi waxaa caqdigu ku dhacay ayuunbaa waajibaya waxau leeyahay sheekhu waxay isku waafaqeen weligii iyo zawjkii ama weligii zawjadii iyo zawjkii ayaa waxay isku waafaqeen meher masalan boqol kun oo kale kaana siran weliba boqolkaasina heshiis hore oo sira buu ahaa wa aclanuu ziyaadatan markii dabeedna caqdigii iyo gacan isu dhiibkii ayaa laba boqol lagu meheriyey horena heshiisku wuxuu u ahaa boqol buu ahaa ayamaa meher noqonaya falmadhabu wujuubu maa cuqida bihi waxaa caqdigu ku dhacay ee gacanta la isugu dhiibay ayuunbaa sidaaq noqonaya wixii hore lagu heshiiyey sirta ahaa isagu ma soconayo walow qaalat liwaliyiha hadday gabadhi weligeedii ku tidhahdo zawjnii bialfin kunigu guuri fa naqasa canhu dabeedna uu ka nusqaamiyo badala nikaaxu nikaaxi wuu burayaa ee falow aطlaqad haddii ay idlaaqday tilaa iguriyun oo fanaqasa can mahri milin mahru mahaal uu ka yareeyo badala wuu burayaa wa fii qowlina yasixu bimahri milin buu ku ansaxayaa qultu waxaan ihi haddaan nawaawihe aladharu sixatu nikaaxi nikaaxu inuu ansaxayo way fi suuratayni bimahrilmili buu ku ansaxayaa waxau sheekhu leeyahay gabadh rashiido oo toosan ayaa weligeedii waxay ku tidhi zawijnii bialfin aniga kun igu guuriyo ninkaa meherka kun iga soo dhig fanaqasa canhu dabeedna uu ka nusqamiyo shan boqol buu yidhi badala nikaaxu nikaaxaasi waa burayayoo dee mukhaalafaa jirta wixii ay gabadhu qabsatay bacdamaaba uu ka yareeyey guurkaasi wuu burayaa halkaa waxaad ka fahmaysaa odayaashu inaanay meherka xoog badan ku lahayn ayada ayaaga ruuxa dumari meherka xaq u leh hadday wakaalato tidhaahda aabbahay yani isagu wuxuu doonaya ha igu meheriyo dee waa wakiilo markaa xaq buu leeyahay waa inaanu xataa meherumasaal ka yaraynin laakiin inay halkaas u soo mutaxaan o yidhahdaan inantayda miyana anugu dhalin waa ta in badanna doodeedu ay dhacdeen looma baahna falow adlaqad haddaba gabadhu haddii ay iska sii dayso oy tidhaahdo odaygii guuriyunbay tire waxba umay qabanin fanaqasa can mahri lmithl dumarkii la midka ahaa wixii lagu guurinayay oo dhan buu dabeedna ka yareeyey badala wuu burayaa nikaaxaasi maxaa yeelay dee waxaa idlaaqday waxa lagu xambaaraya in wuxuu noqonaya mehermasaalkeedu wa fii qowlin yasixu bimahri milin qowle wuxuu leeyahay maye ma buraye mehermasaalunbuu ku ansaxayaaye waxaanu magacaabayna ha fasahaado mehermasaalun ha loo noqdo qultu waxaan ihi nawaawi haddaan ahay buuhi aladharu sixatu nikaaxi fi suuratayn labada suure ee aan soo sheegnayba nikaaxu way iska ansaxayaa bimahri lmili meherumasaal ayaanu ku ansaxayaayo dee asbaabihii kale fasahadinaya sadaaqa ayuunbuu la mid noqonayaaye mehermasaalka looga guurayay wallahu aclam faslun fi tafwiidi maca maa yudkaru macahu fasalkan waxa uu kaga hadlayaa sheekhu waxaa tafwiidka la yidhaahdo xagga meherka marka laga hadlayo markaa tafwiid waa jaclu اlamri ilaa gayrihi waa arrin cid kale loo dhiiba ayaa tafwiid la yidhaahdaa marka halkan guurka dhexdiisa la joogana waa tafwiidu mehrin iyo tafwiidu budcin baa la yidhaahdaa labadaas ayuu u qaybsamaa iyadoo mehergeedii gabadhu ay bandhigto oo masalan ay ku tidhaahdo weligeedii waxaa doontay igu guuri tafwiidu budcinna waa la yidhaahdaa ruuxii dumar ahaayoo meherla-aan tidhaahda i guuriya oo ogolaato meherla-aan in la guriya ayaa la yidhaha tafwiidka markaa mufawidana waa la yidhaha mufawadana waa la yidhahdaa gabadha mufawida baa la yidhaahdaayo dee iyadaa arrinkeedii ninka ama weliga ayay meherla-aan u dhiibtay mufawadana waa la yidhaahdaayo dee weliga ayaa arrinkeedii u bandhigay zawjka marka war waxaa dumar ahee tidhi i guuriyun meher la-aan ama meherra iyadoon loo magacaabin la guuriyey qaalad idaa qaalad markay tidhaahdo rashiidatun mid oo toosan oo hanuunsan oo aan ahayn safiihad zawijnii markay weligeedii ku tidhaahday i guuri bilaa mahrin fazawaja uu guuriyo wanafal mahra meherkana u anfiyo ow ama sakata uu ka aamuso fa huwa tafwiidun saxiixun waa tafwiid iyo bandhig saxiixa weeye wakadaa low qaala hadduu yidhaahna waa la mid sayidu amatin addoon sayidkeedii hadduu yidhaah zawajtukahaa waanku guuriye bilaa mahrin ayaanku guuriye isna tafwiid buu noqonayaa walaa yasixu tafwiidu gayri rashiidatin midaan rashiido ahayn oon toosnayn oo safiihada ayada ma ansaxayo tafwiidkeeda iyo meherla-aan guurinteedaasi waxau sheekhu leeyahay markay tidhaahdo ruux dumar oo rashiida ah oo bimacnaa hanuunsan oo toosan oo aan mid la sharay oo safiihada aan ahayni ama mid bikaara haatee ama mid carmale ee haba ha ahaatee markay weligeedii ku tidhaahda i guuri meher la-aan ee dabeedna uu sidaa weligii ku guuriyo meherkiina uu anfiya uu yidhaahdo waxaan kuu guuriyey meher la-aan ama uu meherkii ka aamuso fa huwa tafwiidun saxiixun hortukaasi waxa weeye waa tafwiid iyo bandhig saxiixa weeye oo xaqiiqada tafwiidka ayaa sharci ahaan waxay tahay waa nikaaxa ama guurka oo meher laga mariyo oo aan meher la raacinin kiina waa la helay waxaa iyana la midoo tafwiid saxiixa noqonaya haddii uu addoon sayidkeedii yidhaahdo cidduu u guurinayay uu ku yidhaahdo zawajtukahaa bilaa mahrin meher la-aan ayaan ku guuriyey waxaan kuu guuriyey gabadhaa meher la-aan tafwiid saxiixa ayuu noqonayaa walaa yasixu tafwiida hayri rashiidatin mid aan toosnayn oo rashiide ahayna sifiihadihi iyada tafwiidkeedu ma ansaxayo tafwiidku dee waa tabaruc ehelna uma aha haddaa wuxu uhi waidaa jaraa marka uu duleele ee uu dhaco tafwiidun saxiixun faladharu annahu laa yajibu shay-un waxba kuma waajibayaan binafsi lcaqdi caqdigaa iyo gurudkaa warreeya waxba ku waajibi maayaan ee fain wadica haddii uu u tagu la mucaamalado famahru milin mahru mahaal ayaa waajibaya wa yuctabaru bixaali lcaqdi xaaladda caqdiga ayaan baana la fiirinaya fila saxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay marka tafwiid saxiixii uu dhaco ee sidaa ruuxii dumar ahaa loogu caqdiya iyadoo aan wax meheran loo magacaabin ee tafwiidkaas yimaada iyana rashiide ay noqoto maxaa gabadhi ma bilaa meher bay noqonaysaa sideeba xaalku noqonayaaba iyaa la isweydiinaya marka wuxuu leeyahay sheekhu marka tafwiid saxiixi dhaco adhar waxa weeye qowlka adharkii inaanu zawjkii gabadha mufawadada aanay waxba ugu waajibayn shay macnaa waa meher binafsi alcaqdi bimacnaa caqdiga caqdigaa iyo gunudkaa markaa meherkaasi u dhaco caqdigaa kuma waajibayo wax meheri maxaa yeelay dee aayadda qur'aankaabaa waxay tilmaamaysay in ruuxii dumar ahaa ee masalan lacaqdiye mufawadada ahaa in waxba loo qadarin haddii ka hor la furaa inaanay waxba lahayn mutco mooyaane markaa haddii ay dee caqdiga wax ku mudan lahayd waa loo sheegi lahaa oo qur-aanka ayaa u sheegi lahaa inay leedahay badh haaniga adhara ka hor jeega wuxuu leey meheru mahaal ayaa ku waajibaya fain wadica haddaba wuxuu leeyahay gabadhii mufawadada ahayd ninkii guursaday bilaa meherkii ku guursaday haddii uu la mucaamaloodo u galmoodo fa meheru mili maa yajibu laha meheru mahaal ayaa waajibaya meheru mahaal ayuunbay yeelaysaa dumarka la midka ah waxa lagu meheriyo ayuunbay yeelanaysaa wa yuctabar meheru mahaalkaana waxaa la eegi bixaalilcaqdi filasaxi xilligii caqdigu dhacayey wixii meheru mahaalkeedu uu ahaa kuwa lamidkaa meherkeedu wuxuu ahaa ayuun baa la fiirinaya kaas ayuun baa la siinaya taanigu wuxuu leeyaha saxa ka hor jeeda maya waa xilliga wadiga waktigu waajibay weeyaano xilligaasumaa la fiirin walahaa haweeneydii waxay leedahay qablal wadi galmada ka hor mudaalabatu zawji ninkii inay ka doonto bian yafrida mahran meher inuu qadaro wa xabsu nafsihaa nafdeeda inay ka haysatana waa leedahay liyafrida siduu ugu qadaro wakada litasliimi lmafruudi kii la qadaray dhiibidiisa inay nabdeeda u xabaarsana way leedahay fila saxi haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu ruuxii dumar ahaa ee mufawadada ahayd ee bilaa meherka lagu guuriyey waxaa u sugnaaday sharci ahaan leedahay inta aanay ninkii is aragin waxidhiiri dhex marin mudaalabatu zawji bi an yafrida mehran inay ninkii tidhaahdo waar dee meher io qadar si ay dee haddaan waga sugnaato waxa ay yeelanayso wa xabsu nafsiha walahaa xabsu nafsiha waxa kaley leedahay yani nafdeedii inay ninkii ka xaydho oo ay ka ilaaliso liyafrida si uu meher ugu qadaro oo ilaaha ay u tidhaahdo is arki mayla ilaa intaad meher ii qadarayso kadaa waxaa kaloo ay u leedahay inay nafdeedii uga haysato litasliimi lmafruud shaygii mafruudka ahaa ee la qadaray dhiibidiisa na inay tidhaahdo inta wax loo qadaro oo meher u qabto inay haddana tidhaahdo ilaa ad kaadii qadartay aadi siiso dee nafdeedii ku dhiibi maayana xaq ayay u leedahay fila saxi haddaan qabano sidii kii caqdiga lagu magacaabay oo kale ayuunbuu la mid noqonaya taaniga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay maya mar hadday meherkii dee ay saamaxday oo markaa hore aanay magacowgiisii ay saamaxday dee horumarintiisa iminka markaa kuma cidhiiri gelin karto wayushradu waxaa la shardiyaa ridaaha haweenaydu inay ka raalli tahay bimaa yafriduhu zawju ninku wuxuu qadarayo la cilmuhumaa inay og yihiin shardi maa biqadri mahlilmihli fil asar haddaan qabanno wayajuusu waxaa bannaan fardu mu'ajalin fil asaxi mid mu'ajalo waktiga in la qadaraa way iska bannaantay wa fowqa mahri mihlina waa bannaantay waqiila waxay laa ma bannaanay in kaana min jinsihi hadduu yahay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa shardi ah inay gabadhu ka raali noqoto waxa zawjku u qadarayu meher uga dhigayo waa inay ka raali noqotaa maxaa yeele xaqa ayada ayaa leh hadduu yidhaahdo boqol kun baan meher kaaga dhigo on kuu qadaray ayadina aanay ka raali noqonin waxaan la qadarin oo kale ayuunbuu noqonayaa marka raalliyaanshyada aan la fiirinayn waxa weeyaan bay yidhahdeen waa markuu meherumahaalkii ka hooseeyo hadduu laakiin meherumahaalkii yahay oo weliba xaaloo naqdulbeledkiina yuhu siiya ayana meherumahaal inuu yahay ay la qaadato markaa raariyaanshyada lama fiirinayo laa cilmuhumaa walaa yushtaradu cilmuhumaa inay og yihiin labadooduna lama shardiyo meherumahaalka markay ku raalli noqonayaan inay og yihiin lama shardiyo biqadri mahri lmithl fil asari haddaan qaban meherumahaalku intuu yahay inay og yihiin waxba shardi maaha maxaa yeele waxay leeyihin bedel kama aha ee waajibku waa mid ahaantoodu waa kanun ama waa kale adharka muqaabilkiisuna wuxuu leeyahy maya inay qadarkiisa og yihiin ayaa la shardiyaayo waxaan la qadarayaa wuxuu bilow ka wuxuu bedel ka yahay yani meherumahaalka ayaa waajib ahaan ibtidaa'an marka hore waajibaya waxaan la qadarayana bedel buu ka noqonayaa buu leeyahy wayajuusu fardu mu'ajalin fi lahari fi lasaxi wuxuu leeyahay waxaa bannaan gabadhii markii hore la guuriyey meher la-aanta in loo qadaro meher mu'ajalaho muddo loo qabtay markay iskala raalli noqdaan oo masalan markay taa meherii magacaab idhaah waxaan kuu magacaabay intaasoo meheera oo aynu kala qaadanayno shan sano kadib waa bannaan tahay dee waxaa bannaanayd xataa mid la magacawday oo masalan markii meher ku dhacayey meherkii la magacaabay de haddii la yidhaha toban sano kadib aan kala qaadanaba way iska bannaana wa fowqa mahrilmisli waxaa kaloo bannaan waxaa meherkaa la qadarayaa inuu noqdo gabadha meher masaalkeedii dumarka la midka wixii lagu guurin jiray wax ka badan in la qadaraa way iska bannaanta ama jinsi ama isku jinsi aadaan ama kala jinsi aadaan qiil baa wuxuu leeyahay laa yajuuzu in kaana min jinsihi hadduu in jinsigiisu ayu yani jinsigiisa hadduu yahay lagama badin karo ayuu leeyahay oo meher masaalkii iyo waxaan uu qadaraya hadday isku jinsi yihiin lagama badin kara buu leeyahay laakiin hadduu hayra jinsihi yahay sida masalan waaba alaab iyo badeecooyin meherumahaalkuna wax kale ayuu ahaa waana ka badan yahay masalan meherumahaalkii kaasi wuu iska badan yahay khilaaf la-aanba walow imtanaca haddii uu iska diido min alfardi qadaridii buu iska diiday ow ama tanaazacaa fiihi way ku doodeen farada waxaa qadaraya alqaadi naqd albeledi buu qadarayaa xaalan oo weliba xaal ah qultu waxaa li nawawi haddaan ahay wayufradu ama wayafridu mahra milin ayuu qadarayaa wayushtaradu cilmuhu bihi inuu og yahay baana la shardiya wallahu aclam walaa yasixu mana ansaxayo fardu ajnabiyin ajnebi qadaridii ma bannaay min maalihi uu ka qadaro fil asaxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu zawjkii ninkii gabadha guursaday inuu meher u qadaro u cayimo hadduu iska diido waxba kuu qadari maayo buud marka horeba soo maad ohan sidaa maad ogolaan aw tanaasaca fiihi ama waa ku doodeenoo ayana waxoogay bay qabsatay isna wax yaroo meel hoosaabuu qabsado halkiiba deetna muran ka dhacay faradal qaadi qaadiga ayaa qadaraya maxaa yeelay qaadiga dee waxaa loo sameeyey inuu doodaha iyo dadka is haysta inuu kala saaro wuxuu qadarayaana weliba waa naqdalbalede dee dal magaciisaba aan la aqoonin hadduu lacagtiisa qadaro ayadaana ma banaane way naqdalbaled ay tahay xaalana waa inuu yahay waa inaanu amaah iyo waxaana qadarin nawaawi baa wuxuu leeyahy wayufridu mahra almithli ama wayufradu mahrulmil ayaa la qadaraya waxaanu qadarayaa mehermahaal isagoon kala ziyaadin kala nusqaaminin maxay leeyihin labada dhinac midnaba si aan darad iyo dhibaata aanay ugu imanin waa inuu gabadhan wixii mehermahaal u ahaa waa inuu qadaraa wayushtaradu cilmuhu bi waxaana la shardiya qaadigu inuu og yahay si aanu ugana ziyadin ugamana nusqaaminin waa inuu soo ogaadaa walaa yasixu fardu ajnabiyin min maalihi fila sax inuu markaa ajnabi qadaru yidhi anaa meherkii anaa ku siinaya oo intaasaan meher kaaga dhigay ma bannaano caqdigiiba aan dee sidaa keenaynin nin kalea la doonaya isagu inuu meherkii qadaro lagu yeesho laakiin nin kale inuu yidhaahdo anaa qadaray meherkii aad ninkaa ka doonaysay kaasi ma bannaana buu leeyahay taaniga asaxa ka soo dhaya wuxuu le wa iska ansaxayaayo dee haddii isagoo ku sugmayba hadduu ka sugmaba dee waa ka bixin karaya dee markan hore inuu ka qadaro is yeelaana waa iska bannaantay buu leeyahy walfardu qadaridda haddaba asaxiixu ee saxiix ahi ka musamankii la magacaabay buu la mid yahay fayatashaطaru waa kala badhoobayaa biطalaaqin qabla waطin ee walow طallaqa qabla fardin iyo waطin falaa shatra waxba male buu yidhi ee wain maata axaduhumaa midkood hadduu dhinta qablahumaa labadaa ka hor lam yajib mehru mil ma waajibayo fi ladhar eedan qaban qultu waxaan inawowi haddaanay aladharu wujuubuhu allahu aclam waajibayo wey waxuu sheekhu yidhi fardiga iyo qadaridda saxiixa ahi ansaxay ee bimacnaa ninkuu qadaray ama qaadigu qadaray ee mehermasaalkii ay isla waafaqaan ee naqdi ee xalulbaled yacni ay iskala raali noqdeen adigu qadaraaddii la iskala raali noqday ee saxiixa noqotay ka musaman fi lcaqdi wuxuu la mid yahay kii caqdiga lagu magacaabay kii caqdiga lagu magacaabay unbuu la mid yahay markii la gundaye meherka la samaynayey kii lagu magacaabay iyo kaa marka dambe la qadaray waa isku mid xaggey iskaga mid ka yihiin fayatashaطaru biطalaaqin qabla waطin waxaynu naqaanay gabadha haddii inta la meheriyo meher loo magacaabay ladha intaasina meherkaagii weeye ayagoon is arag oon galma dhex marin hadduu furo meherkeeda kala barh baa dhacayey marka xilligii la caqdinaya aan waxba la magacaabin asee kadib la qadaro ayana waa la midoo haddii gabadhii la furo qabla waطin wuu kala barhoobayaa markaa waqad faradtum lahuna farida fa nisfu maa faradtum dee waa siday aayaddiiba tilmaamaysay waayahay falaw walow طallaqa qabla fardin wawaطin haddaba isagoon waxna u qadarin una tegin ayuu gabadhii furay falaa shadra wax gabalay yeelanaysaa ma jirto bimacnaa waxba uma waajibayaan meher mutcaayun bayse yeelanaysaa wain maata axaduhumaa haddaba mid ahaantood baa dhintay qablahumaa ayadoon gabadhii waxna loo qadarin galmiyo xidhiidhna dhex marin ayaa mid ahaantood dhintay lam yajib mehru milin mehru mahaal ma waajibayo fi ladhar haddaan qaban wax mehru mahaalah oo waajibayaa ma jiro si طalaaq oo kale qultu waxaan idhi nawaawi buu ihi aladharu wujuubuhu wallahu aclam inuu waajibayo mehru mahaal ayaa xoog badan adhara maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee geeridani wadi ayay la mid ahaydoo shaygii la magacaabayba dee waa ku sugmayey geeridii waa sugaysay mar hadday geeridu shaygii la magacaabayba sugaysay dee meherka waajibitaankiisana markay gabadhu mufawado tahay ayadana waa la mid buu leeyahay barwac bintu waashiq barwaca bintu waashiq